habeen wanaagsan dhegeystayaal halkan waa raadiyaha dalsan kuna soo dhawaada warka habeen qodobada ugu dooran waxaa ka mid ah taliyaha howlgalka atlaanta ee midooda yurub oo soo gaaray magaalada muqdisho kulamo ku aadan xoojinta ammaanka xeebaha soomaaliya ayuuna la yeeshay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda soomaaliya dowlad goboleedka galmudug oo iska caadiriyey feenaalka tartanka kama dambeystaha kadib markii erigoorayaal kaga adkaadeen xulka gobolka banaadir oo tartankan ku guuleystay laba kun iyo labaatankii dabaaldegyo waaweyn oo lagu dabaaldegayo guusha ay gaareen xulka galmudug oo caawa ka bilowday caasimadda galmudug baxildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya labada gole ee maanta minmariyey habraaca wax kabeddelka dastuurka dalka dowladda federaalk soomaaliya oo dowladda ruushka kala wareegtay markab siday shixnad gargaar oo ka timid wadanka ruushka oo ah qamadi dhan shan iyo labaatan kun oo tan
soo gudbinta warkan waxaa suura geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays basta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bob dring iyo marimas sagal holselaris
mar kale habeen wacan oo wanaagsan waa habeennimo arbaca taariikhduna ay ku beegan tahay afar iyo labaatanka janawari laba kun afar iyo labaatan dulmarka warkayaga ayaad maqasheen u diyaargarowah isagii oo intaasi ka faahfaahsan markanna haddii aan eego taliyaha atlaanta ee midooda yurub ayaa waxa uu soo gaaray magaalada muqdisho isagoona kulamo kala duwan la qaatay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya taliyaha howlgalka atlaanta ee midooda yurub ayaa waxa uu soo gaaray maanta magaalada muqdisho waxauna kulamo ku aadan xoojinta ammaanka xeebaha soomaaliya uu la yeeshay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya waxa uuna ahaa kulankaasi mid muhiim ah oo dhinacyadu kaga wada hadlayeen arrimo kala duwan oo muhiim ah taliyaha howlgalka atlaanta ee midooda yurub ee soomaaliya soo gaaray ayaana sidoo kale waxaa la filayaa in kulamo kale oo muhiima la qaato mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk ee soomaaliya kulamadaas oo ah kuwa aada iyo aada u muhiim ah markana haddii aan eego dowlad goboleedka galmudug ayaa waxay iska xaadiriyeen wareega kama dambeysta ah ee tartanka dowlad goboleedyada iyo gobolka banaadir kadib markii ay guulo ay ka gaareen xulka dowlad goboleedka gobolka banaadir feenaalka ayay gaareen rigoorayaal ayaana waxay kaga adkaadeen xulka gobolka banaadir tartankan wuxuu ahaa mid aada u xiiso badan ciyaarta ayaa ku dhammaatay barbardhac eber iyo eber balse ugu dambeyntii rigoorayaal ayaa la isla gaaray waxaana guusha ku raacday xulka dowlad goboleedka galmudug oo markii labaad oo xiriira iska xaadiriyey feenaalka tartankan iyagoo la ciyaari doona maalinta sabtida ah xulka lagu magacaabo ama dowlad goboleedka hirshabeelle wararka hirshab galmudug intaanan ka bixin dabaaldegyo waaweyn ayaa caawa waxay ka bilowdeen caasimada galmudug kadib guushii xulka kubadda cagta galmudug ay gaareen waryahayaga galmudug inooga soo warama ayaa warkaan soo diray
lambarka lix iyo labaatanaad ee gobolka banaadir gobolka banaadir
aan kala hadlayno bartamaha magaalada dhuusamareeb ee caasimada dowlad goboleedka galmudug oo daqiiqado ka hor ay isqabsatay dabaaldega xulka dowlad goboleedka galmudug guusha ay ka gaareen gobolka banaadir qaybaha kala duwan ee dhallinyarada haweenka iyo mas-uuliyiin dowlad goboleed ka tirsan ayaa halkan isugu yimid si ay farxad ula qaybsadaan xulkooda dowlad goboleedka galmudug ee guusha ka gaaray gobolka banaadir dowlad goboleedka galmudug ayaa sanadkii hore waxay ku hareen fiinaalka balse maanta waxay usoo gudbeen fiinaalka beesha ugu dambeysa iyagoo ka gaaray gobolka banaadir guul wax ku oola magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug dhammaan waxaa laga dareemayaa dabaaldeyo kala duwan oo ay farxadda la qaybsanayaan dhigooda ama ciyaartooydooda dowlad goboleedka galmudug loo soo halgamayey koobkuna uu ka baxay khayaanadii banaadir ay ku waday oo ahayd inay hirshabeelle gacnaha u laalaadiso galmudug ilaahay leedahay waana dadaalaysaa cidna wax ka qaadi mayso awlaadul caasima wixii la dhihi jirana caawa u dambaysa awlaadul shujaacina soo baxda hadda waxaa aad ugu faraxsannahay guusha maanta aa gaarnay haddaan nahan reer galmudug gobolka banaadir walaalahan waaye dhowr jeeroo horaa soo aragnay waa nugu dhibeen waa nugu dhibeen niyow aflagaadaha aflagaadada afta inoo geysteen niyow marka waxaan rajaynaynaa inay ayagana markaba jabkooda qaataan halkaa waxaa ka socda dabaaldegii aan aan samaynay haddaan nahay olaadda caasiba waxaan leenahay bay bay olaadda caasiba bay bay olaadda magacaygu waa tufaax yace shiikhdoon ilaahay baa mahadda iska leh waxaan horta u rajaynayaa guul taageerayaasha galmudug oo dhamnaa meel walba waxaan kaloo guul u rajaynayaa tababaraha xulka galmudug axmed tahliil waxaa meeshaan rabaa inaan ka karbaasho habartii jawaahireed oo tiri ciyaal gobol waa buusa toban kun ay dhiibtee koo iyo toban kun aa saddexdaan dhiibay yah habar jawaahir ciyaal gobol waa buusa ayay dhee toban kun ay dhiibtee koo iyo toban kun saddexdaana dhiibay caaway waxaan leeyahay ciyaal gobol ay u shidantay caasimadda iyo meel walba taageerayaasha galmudugna waxaan leeyahay meel bay joogaan guul iyo gobonimo koobkan caasimaddaan ku sugaynaa guul guul axmed aliil guul
horta dhallinyarada galmudug maanta koobka soo qaaday fiinaalka soo istaagtay horta boqolkiiba boqol waa u baahan baleenaa dee sideedana ka ragnimadu ma ahan macnaha ee, wax layska yeelyeele waa u dhalasho iyo gobonnimadu waa u dhalasho Ee, faankana geesinimo iyo guul waa noo dheer guul koobkana annagaa iska leh reer galmudug haddaan lahana xab- galmudug haddaan lahana saana ilaa reer banaadir bay bay
farxaddeeda lama soo koobi karo aad baan u faraxsanahay Ee, waan u malaynayey ee, banaadir sanadkii hore say noo reebeen inaan sanadkan u reebnay Ee, waxaan leeyahay haddaad tihiin adika ee, owlaadul caasima anagana waxaana owlaadul galmudug aad iyo aad guul iyo gobonnimo banaadir waxaan leenahay meeshaan idinkaga tagnay waa buusnaa
bismillaah bismillaah horta galabtay aad iyo aad ugu faraxsanaa guusha aa gaarnay mideeda kale guul la qaday ay ahayd taas waa midaan ku jiifanay waa midaan ku soo kaciyanay insha allah waxaan rajeynaya in horta koobka garoonka in galabta nalagu siiyey ay ahayd maadaama hiirshabeelle noo harsan tahay haddii qur-aanka
aada ayuu mahadsan yahay waryahayga galmudug nooga soo waramo warkaasi noo soo diray xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaa maanta waxa ay ans- meel mariyeen habraaca wax kabedelka dastuurka dalka xildhibaanada ayaana si weyn usoo dhaweeyey faadimo cabdiqaadir xasanaa dhammaystiraysa warkan xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa maanta yeeshay kulan guud waxayna ku yeesheen xarunta golaha shacabka ee villa hargeysa waxaana labada gole ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ay ku wada kulmeen halkan aadi kala soo hadlayo iyadoona ajandaha maanta uu ahaa ee wax kabedelka habraaca ee dastuurka ee markaasi kumeelgaarka ah waxaana kulankan ee shir gudoominaya guddoonka golaha shacabka iyadoo ay ku wehelinayeen ee ku-xigeenadiisii iyo sidoo kale guddoonada golaha aqalka sare kooramka xildhibaanada golaha shacabka ayaa gaaraya halka sanateradana ay ahaayeen soddon xildhibaan ujeedka guud ee kooramkooda markii laisku geeyana waxa uu ahaa xildhibaan oo halkan ku wada kulmay waxaana maalmihii u dambeeyey caqabad adag ay ka taagneed islamarkaana si aadaa loo hadalhayay arinta wax kabedelka dastuurka iyadoona maanta ay ahayd arinta markaasi habraaca dastuurka waxa ee la horkeenay xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka federaalk soomaaliya ee ku shiray xarunta golaha shacabka ee villa hargeysa buuq badan iyo sawaxan badan oo ka dhashay arinta habraaca ee markaasi dastuurka wax kabedelka waxay ahayd meesha mid xildhibaanada inta badan ay ugu kala jabeen muxaafid iyo mucaarad waxaa jirtay xildhibaano ka bii diidanaa in markaasi si degdeg ah maanta loo meermariyo arinta ee habraaca wax kabedelka dastuurka halka inta badan xildhibaanaduna ay ogolaadeen in markaasi dastuurka ee wax laga bedelo wixii intaasi ka dambeeyey buuq fara badan ayaa hareeyey markii ay guddoonadii soo galeen waxaana xildhibaano qaar ay koreen miisaska iyagoona kuwa qaar ay sameeyeen gacantuur waxayna intaasi diidanaayeen in la meelmariyo habraaca wax kabedelka dastuurka Xasan- aan ugu dhaaranay baan fulinaynaa dalkeenaan badbaadinaynaa haa dhowr dhowr xildhibaan oo fowdadu wada bannaanka la bixinaya
waxaan rabnaa xildhibaanada sharafta leh inay fadhiistaan iyagoo mahadsan iyagoo mahadsan xildhibaanadu gacanqaad ka waday inay joojiyaan xildhibaan marwo xildhibaan marwo xildhibaan marwo xildhibaan marwo waa lama ogolo qalabka aad wadato xildhibaan marwo xildhibaan marwo lama ogolo qalabka noocaasa waa ka mamnuuc golaha hase yeeshee iyadoo buuqa jiro ayuu guddoonka golaha shacabka markii uu kooramka furmay waxa uu sheegay in maanta la ansixinayo habraaca wax kabeddelka dastuurka badani xildhibaanada way u gacan taageen oo qaab aqlabiyad leh ayaa lagu ansixiyey habraaci wax kabeddelka dastuurka natiijada ayaa ku dhawaaqay shee aadan madoobe oo ah guddoomiyaha golaha shacabka أنت ديدي أنت ديدي أنت ديدي أنت ديدي أنت كأمستي أنت كأمستي أوكي آه نتيجة سوق قدبي إذن كأدو ماتسن waxaa ogolaaday golaha shacabka boqol iyo siddeetan aqalka sare waxaa ogolaaday labaatan iyo kow sidaa daraaddeed waa ansax shirkan waa inoo xiran yahay
wixii intaasi ka dambeeyey markuu kulanku soo idlaaday halkan aan taaganahay ee barxadda bannaanka ee markaasi ee golaha baarlamaanka ee villa hargeysa ayay badi xildhibaanadii markaasi taageersanaa wax kabeddelka habraaca dastuurka ee muuqaalbaahiyaha kula hadleen bartan waxaan leeyahay waa baabariye bilicsan aroore baxsan maalin boqor baarlamaanku wuu shaqeeyey ee, sharciga wuu ansixiyey ood wada ogsoon tihiin dhammaantiin ood goobjoog ahaydeen waxa loo coday xildhibaanada looma qaybin waxba ay ka jirin oo maxaan ku dhaha iyagoo iska fadhiya meeshoodii la yidhi gacanta taaga waa mas-uuliyad darro aad u weyn oo ka baxsan wixii loo dhaartay iyo mas-uuliyadda xildhibaanadu saarnayd oo maanta waxay ansixin aan la aqoonin hadda laba boqol iyo si- iyo afartan xildhibaan baa joogtay intii meesha taagneed ka jar intii kale waa ansixis shan iyo toban xildhibaan afar iyo toban saddex iyo toban ma- toban iyo labo waa kaasaa ba- xayir aba- maareeyaa isaxay toban iyo laba xildhibaan ka jar laba boqol iyo afartan laba boqol labaatan iyo sideed baa soo hartay laba boqol labaatan iyo sideed dii ansixis waxaan hambalyaynayaa xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalka soomaaliya waxaan hambalyaynayaa labada shirguddoon oo ku dhiirraday maanta in aynu weji cusub furno ay inoo bilaabanto habraaci aynu u mari lahayn doodaha masiiriga ah maanta waxaan ku faraxsanahay in habraaci dastuurka oon ansixinin aniga waxaan ka mataa siddeed iyo shantii xib qofood oo ansixisa dastuurka maanta waxaa farxad weyn noo ah oo guul taariikhi ah in baarlamaanka kooyo tobanaad oo ku guulaystay inuu ansixiyo habraacii lagu ansixi lahaay ama lagu meelmari lahay dastuurka muddada dheer ahaa mashruuc ay ka faa'iidayeen dowlado shisheeye iyo hay-ado u soo shaqo tagay dalkan runtii waa ogtihiin baarlamaankii sagaalaad tobanaad way ku guuldaraysteen baarlamaankii kooyo tobanaad maanta ayuu ilaahay makaniyey inuu bilaabo mashruucii muddo dheer dalal badan oo shisheeye lacagiisa lagu soo cunaayey ummadda soomaaliyeedna waxyaabihii deemanka laga cafiyey culayska iyo miisaanka qayb ka midoo ku lahay dastuurka qabyada ah faadumo cabduqaadir raadi ay tv-ga dalsan muqdisho
da federaalka soomaaliya waxaa ay la wareegtay shaxnad gargaar ah oo ka timid dowladda wadanka ruushka markabsi dhaqamedi shan iyo labaatan kun oo tan oo kusoo xirtay dekedda muqdisho gudoomiyaha hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka maxamuud macalin ayaana la wareegay dowladda soomaaliya ayaa ruushka ka gudoontay markab weyn oo sida shixnad gargaar ah oo dhan shan iyo labaatan kun oo tan oo qamadi ah kaasoo dowladda ruushka ugu deeqday in lagu taakuleeyo shacabka soomaaliyeed markabkan waa kii labaad oo qamadii sida oo ruushka usoo dirtay soomaaliya waxayna dowladda ruushka ugu talagashay inay ku garab istaagto shacabka soomaaliyeed munaasabad kooban oo ka dhacday dekedda muqdisho ayuu gudoomiyaha hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka soomaaliyeed ee sodma maxamuud macalin kaga gudoomay dowladda ruushka wuxuuna u mahadceliyey dowladda ruushka iyo garab istaag ay u muujisay shacabka soomaaliyeed isagoona sheegay in markabkan uu yahay kii labaad kana horeeyey markab kale oo isaguna siday shan iyo labaatan kun oo tan oo qamadi ah tirada guudna isku noqonaysa konton kun oo tan oo qamadi ah oo dowladda ruushka ay ku caawinayso shacabka soomaaliyeed oo ay la daala dhacayaan dhibaatooyinka kala duwan wuxuuna carabka ku dhuftay in dowladda ruushka ay ugu tegi doonaan dalkeeda si ay ugu mahadceliyaan waxaan joognaa eh, dekedda magaalada muqdisho oon ku soo dhaweyna markab kii labaad oo wado raashin qamadi ah oo nooga yimida walaalahayna eh, rushia waxaan runtii eh, uga mahad celinaynaa dowladda rushia oo runtii ka soo eh, ka fikirtay xaaladda ay soomaaliya ku jirtay oo marna abaar ba-an ay ku dhacday marna eh, daadadka ilniina ay ku- oo fatahaadda ay galeen waxaan runtii eh, uga mahad celinaynaa gurmadkan weyn oy runtii mar kalentood haddana ay nala soo gaareen Eh, ma ahan midkii ugu dambeeyey Eh, qorshaha eh, aniga oo guddoomiyaha ah aan leenaha waxay tahay inaan eh, gaarno moscow oo aan uga soo mahad celinno oon xaggaas ugu tagno Eh, dabcan eh, waxyaabo kalentood oo waxaan ognahay dowladda ruushiya inay waxyaabo badan ay ay dowlad dadka soomaaliyeed ay la damacsan tahay ee, ama ha naqato xagga horumarada ama ha naqato xagga ee, ee, ee, humanitarianka waxaan marka een, uga mahad celinayaa guud ahaan ee, ee, dadka soomaaliyeed oo runtii iyaguna ee, ka faa'iidaysanayo oo min geeska gees wax allaale wixii hore noogu yimiday qaar badan oo ka mida waxay gaareen ee, ilaa iyo dalka geesihiisa taafihiisa ay kala gaareen dadkii ay dhibku gaarayna qaar ba- wax badan oo ka mid ah gaaray waxaan runtii ee, mar kale iyo mar labaad iyo mar saddexaad aan leenahay dowladda rushia ee, runtii waa mahadsantihiin dabcan ee, dowladda soomaaliya oo hadda soo kabanaysane waxaan rabnaa in siyaasadaha iyo xaaladahana laga taageero oo waxaan ka sugaynaa dowladda rushia ee, garab istaag ay garab istaagto dowladda soomaaliyeed oo xaaladaha culus ay ku jirtaa ay uga kaalmaysa markabkan wuxuu ee, ha. waxaan eh, runtii eh, rabaa inaan eh, la wadaago ummadda soomaaliyeed iyo dabcan dadkina dhegaysanayaba in dowladda raashiya ay markab hore keentay kaasoo waday labaatan iyo shan kun oo metrik tan oo qamadi ah markabkan hadda socdane wuxuu wadaa labaatan iyo shan kun oo metrik tan oo qamadi ah oo kaleentood taasoo isku gaari doonto konton kun oo metrik tan oo eh, qamadi ah dee waa ogtihiinoo qamadiga eh, dabcan adduunyada sow ka yahay iyo xaaladdiisa waa raashinka ugu fiican waa raashinka ugu caafimaadka badan waa raashinka in laga faa'iidaysta ay tahay waxaanan runtii rajaynaynaa ummadda soomaaliyeed inay si wanaagsan ay u isticmaali doontaa annagoo hay-adda maaraynta mas-uuliyooyinka ahne waxaan ku dadaali doonaa waxaan ku dadaali doonaa in dadka soomaaliyeed la gaarsiiyo dadka u baahan la gaarsiiyo dabcan waa raashin raashin intaa la eg oo eh, xaddigaas la eg dowlad weli hore noogu keenta ma jirto dowladda raashiya waa uga mahad celinaynaa aad iyo aad aa umahadsantihin cabdisalaan jalo shaakir warbaahinta dalsan muqdisho guud ahaan warkii habeen caawa aad kala socoteen raadiyaha dalsan waa naga intaa
wararkaad la haysaa hubsiimo uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaa tala la hel